bismillahi raxmaan raxiim faado aad baad umahadsantahay adiga iyo dadka dhegeysanaya af soomaaliga fahmi kara way jiraan horta tahriibtaani dadkan inagu soo tahriibayo oo boosaaso iyo puntland ama soomaliya meelo kale oo kamid ah khaasaan dhulka ku yaalla badda cas ilaa iyo muddo inta burburka aad bay u badnaayeen mataqaanaa dadka ilaalinta xuduudaheena ee aad u yaraatay oo tabardarradu ay timid haddana waa siyaado saaka arrinta arma ka dhacday waa la ii sheegay anigu waxaan kormeer ugu socday meesha la yidhaahdo laasada waa ciyaarta meel aan ku leenahay kabacdina waxaa la ii sheegay dad fara badan waddada in marayaan qaarkood waaba arkay waa ii muuqan iyagoo maraya ethoobiyan ah waa caado ay leeyihiin nimanka darawaliinta ahoo dadka tahliilayaasha isticmaalaan markay magaalooyinka control kale ama maamulka fiican ka jiro soo soo gaaraan magaalada geeska ayay ku daadiyaan iyagoo faaruqay magaalada dhex maraan kabacdi controlka kale markay dhaafaan oo magaaladaas ka baxaan bay isdhigtaan markaasi kuwaan u yimaadaan waana system ay isticmaalaan tahriibiyaasha caalamka oo dhan oo xuduudaha dhan ka jirta marka dadkaaso aniga waa lay sheegay waxaa lagu qiyaasay dadkaaso ama dadka u kuurgalo oo khaas ahaan anaga saraakiisha noo joogta mataqaan carta iyo dadka qaybta registration point meelaan ku leenahay carta oo kaleeto waxay noo sheegeen dadkaasu inay ahaayeen afar boqol saddex boqol sideetan shan qof ilaa afar boqol qof waa garta iminka badda waa xiran tahay magaalada boosaaso oo hadda boqol kilomitir u jirta degmada carmo oon joogno waa kulayl dadkaana meel qabow bay ka yimaadeen marka maxay la kulmi doonaan dadkaani hadday safraan ama haddii ay tagaan magaalada boos badanaa lug bay ku yimaadaan meelaha badanaa ay ku marmaraan ilaa xadka ay wajahale soo gaaraan waxaa mooda si tartar tartayb ayaa waxaa isugu dhiba kooxdaha aan tahriibintasaan malaynayo ama ay noo sheegaan ama caalamkaba ka jirta marka xadka puntland soo gaaraan ama xataa somaliland meelo kamid a in dhibka loo geystaa dadkan ama kasoo gaara aad buu yaryahay khaas ahaan oo xagga banaanka ka yimaadaa dhibka kaleeto ay nolosha iyo dabeecadu keento iyo bahaalaha iyo mataqaanaa masaska iyo kaasu haraadka iyo rafaadka iyo kaas waa u dheeryahay laakiin iyo ka jawiga laakiin hadda maxaa loo qabanaya hadday boosaaso gaaraan wallahi dadkaas annaga imaarsi ahaan meelaha destination pointka la yihahdo yimaadaan baanu kormeer ku sameynaa magaalada oo meelo badan hadda xaafad dhan oo xaafadda etoobiyanka la yihahdo boosaas oo mataqaana dekada agteeda oo kaleeto iyo raxiis iyo meelaha hareerada magaalo cad iyo dadweye iska fadhiyaanin dad qaraaba bay kusoo degaan meelo ay aad u degan yihiin baa jira xataa meherada ay kule etoobiyanku dhulkaas annagu kormeer maalmeed ku tagnaa kabacdi wixii jirana daawooyin baanu siina aan hayno alaab kale enfes la yihahdo wixa aan mataqaana nan food itemska la yirahdona waxbaan siinaa oo dhar iyo kaba iyo kamid yihiin qalabkan dumarku nadaafada isticmaal waxyaalaha lamid a marka arrimahaas xataa dhar baanu siinaa annaga wax kaloona awoodnaa ma jirno xeryaan uma samayn karno wax kaloona mana quudin karno wax kalena kama aanu qaban karno maandhadkeygana kuma jirto so uma habboona agaasime dadkan khatarta badda xilliga xagaaga oo doonyaha iyo ganacsiguba uu joogsado haddii la dhaho dad baa safraaya yaysan muuqan in dadkaas ay khatar ku jahan yihiin taariib ahaan inagoo ka buntel ahaan maamul ahaan waa xaaraan dikriyaal fara badan bay hor lagu saaray kii u dambeey madaxweyne soo saaray baan u malaynay bishii afraad laba kun iyo lix tobanka ahayd baan u malaynayaa baa jiray oo xataa tahriibiyaasha qalabka wax ku tahriibiyaan haddii la qabto ay ku leeyihiin mataqaana lala wareegayo iyagana xabsi dheer lagu xukumayo waxay ka mid tahay xataa saddexda dembi aan mataqaana aan lahayn cafiska sida madaxweyne soo saaray ama laga qaadan karin xataa rafcaanka marka arrintaasi way jirta dadku inay dhib la kulmi karaan bil kasta laba goor ama mar baana loo soo sheega dhacda naxdin loo ka dhacda mataqaanaa badda dhinaceeda kaleeto xagga yeman oo dhimashaha hadda ayaantii u dambeysay bishii dhammaadkeedii may labaatan iyo dhowrkeedii labaatan iyo afarteed baan umalay meelaha sidaad baan umalanaya afartan iyo shan dhimasho iyo labaatan la la'yahay ayaa doon ka baxday meelo boosasa aageeda ah oo dhulkay ka dhoofaana ku dhacday oo xagga yaman ahayd laakiin intaynu ka qaban karno kaleeto waa wax kooban waana arrin dhan oo finoman caalamka dhan ka jirto oo maraykanka dadka ugu ood badan kharashka ugu fara badan oo difaac marka laga rabo wuxuu kaga baxaa ilaalinta xadka mexico oo la leeyahay marka cid wax ka qaban kara arrintan finoman ay noqotay caalamka madhaama dhibaato ku haysa hijradu maxaad ku qiyaasaysaa tahriibayaasha dhinaca etoobiya ka yimi ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso bilihii u dambeeyey tirakoobkaa samaysteen ee iminka ku sugan hadda waxyaala aad loolaya waxaa ka mid ahay bishii dhaweeto ilaa toddoba kun dad ku dhow baanu diiwaan gelinay oo soo gaaray puntland ee boosaaso anagu intaan mataqaana meel target area wixii dhahar ka sokeeya markii mataqaana intay noo joogaan saraakiisha oo awoodda dhaqaale iyo mataq farsamo noo saamaxdo hadda aan aad uga howlgallo miyaa la fasaxay marka tahriibta see ku dhoofi karaan soo lama mamnuucin wallahi dabaataan kuu sheegay waxay ahayd mamnuuc bay ahayd arrintaa waxaa lala kaashaday dowladaha waxaa le hay-adaha gacanta siiya mataqaana xagga migrationka dowladaha ka caawiya dowladda ka caawiya lakin waxyaala hadda aan ugu garaabayno laba shay waxaa kamid a mataqaanaa dadakanu meesha ugu dambe hadda ay ka dhoofayaan waa meesha ugu dambeysay geeska afrika ay kaga baxayeen ilaa iyo laba kun iyo afar boqol iyo konton kilomitr bay soo dhex mariyeen dhulka soomaaligu degaan ama soomalia noqda puntland noqoto boosaaso ahayd mataqaan meesha u dambeysay getaway pointiga oo ay kaga baxay afrika in lagu cesho caqligal dhan iyo intaas maamul soo maray marka iyo arrimaha ee tabarta biliiska iyo mataqaana laamaha amniga oo kooban marka iyo taa aan ku sheeg caalamka la wadaagno awood kastoo la saaro in aad wax loo marka sharciyan maaha in la ogolay macnu laakiin si kasta ha ku bixiyaan si caalamkaba ka dhacda tahriimintu weli waa socotaa marka dadka toddobada kun gaaraya imise bilood ayaad ku diiwaangeliseen ilaa muddo bar bishii may iyo wixii ka horey shan iyo tobanka bishaana ilaa iyo bishii may shan iyo afartan cisho marka muddo laba bilood ka yar ayaa dad toddoba kun iyo afar boqol gaaraya ay puntland soo gaareen maxay tahay sababta keentay inay kordhaan dadka tahriibaya iyadoo xilligii xagaaga lagu jiro oo baddu ay xiran tahay midda kuwaad waxaan u aanaynayaa waa la socotaayo bishii hore oo toddobiyo tobankeedii miyay ahayd ilaa hadda bishaan dhamaadkee mar dhowe waxay ahayd waxay ku aadaneed bisha ramadaan waxaa jirta oo caado ah bisha ramadaan dadka dowladaha khaliijka ama carabtu xuduudahooda waa furan yihiin biliiska waxma celiyaanin tenooyin iskaga jiraan waa raacsanay waa saman yihiin halkaa hadduu maraya qofka muhaajirka khalli khalli iska soco bay yidhahdaan marka waxay barteen tendensa noocaasa jirta bil kasta marka xilligaas rabadaanka sanad kasta xilligaas way badnaan jireen waa arrinaan ogeyn waxa kalootoo aan la yaa macnaha dadka kale markaa weydiiso faktarada ugu weyn soo riixay waxaa kamid ah mataqaanaa arrimo dhaqaale dhaqaale doona iyo nolol fiican ay doonaana marka waxaan u maray sababahay uga soo cararaan dhinaca Ethiopia miyaad weydiisay sabab badan bay sheegtaan laakiin boqolkiiba 98 faktarka ugu weyn waxa weeye waxa la economic reason oo waxa economic migrant waa muhaajir dhaqaale oo raadin nolol ka fiican tan Ethiopia ka haysata